barnaamijka dhallinyarada maanta wacan oo wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington ku soo dhowaada idaacadda duhurnimo oo idinkaga imanaysa laanta af soomaaliga ee v o a oo ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka labaiyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitriban hirarka efemyada geeska afrika iyo internetka v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa salaaso bisha julaay waa sagaal iyo toban sannadka laba kun iyo lix iyo toban idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiinaya saare cidla nuur iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobada aanu idiin haynana waxaa ka mida waraysi aanu la yeelannay wiil dhallinyaro ah oo ka yimid xeryaha qaxootiga dhadhaab haatana farmasi ka furtay magaalada laascaanood shaqaala-aantaa soo martay ee ka horreysay iminka dee marxaladdan aynu joogno tii ka horreysay ee aan shaqaala-aanta ahayd wuxuu- waxaan ku fikri jiray keliya inaan dalka wax ka soo saaro tii unbaan iminkan weli sii wadaade xaqiiqatan waan ku rajo weynahay inaan wax badan sii bedeli karo haddii ilahay idinku xidhibo sidoo kale qodobada aad maqli doontaan waxaa ka mid gabadh da'yar oo qaada sawirrada qurxoon ee magaalada muqdisho islamarkaana ku soo bandhigta baraha isgaadhsiinta bulshada inaan sawir qaado waxay ugu dhalatay labada kun iyo labayo tobankii Een, hadafka ka dambeeya ama sababta ka dambeysayna waxay ahayd maalin maalmaha ka mid ah anoo akhrinayo buug uu qoray nin caddaan ah oo uu leeyahay ciwaan dhan wuxuu ooga dhigay een, muqdisho u imaaday markaas wuxuu leeyahay een, magaaladii ugu halista badneyd dunida
dhinacii heesaha iyo madadaalada ayaan ka maqnayn barnaamijka
dugaadkan weheshada dulmeeraya kaymaho halkaadiga daydaydiyo halkan haye haye halkan degi kalaa durkeen waaw heestaasi axmed cali cigaala goordhow ama axmed gacayitaan idhaahde goordhow ayaad maqli doontaan sheekooyinkaas iyo qodobo kaleba waxaad kaga bogan doontaan inta barnaamijka dhallinyarada maanta uu socdo marka horese kusoo dhowaada qodobo ka mid a warkii dunida
maraykanka ayaa ugu baaqay dalka turkiga inay isxakameeyaan islamarkaana ay ilaaliyaan qawaaniinta inta ay ku jiraan baadhitaanka la xidhiidha inqilaabkii fashilmay ee dalkaasi ka dhacay toddobaadkii hore waxaana xilligan soo baxaya warar iskhilaafsan oo sheegaya in taliyihii hore ee ciidamada cirku uu qirtay inuu hogaaminayay inqilaabkaasi wakaalada wararka ee dowladu maamusho ee dalkaasi turkiga ayaa warbaahisay warar sheegaya in shaqada laga joojiyo ilaa sideed kun toddoba boqol iyo toddobiiyo toddobaatan saraakiil kala duwan ah halka xabsigana loo taxaabay lix kun oo isugu jira ciidamada militariga iyo garsoorka
xogayaha arrimaha gudaha ee gobolka bavaria ee dalka jarmalka ayaa ka hadlay weerar lagu qaaday tareen ama dalkaasi dhex mara isaga oo sheegay in boolisku ay heleen calan gacanta lagu sawiray oo ay leeyihiin ururka isis kaas oo uu watay wiil dhallinyaro ah wiilkan da-da yar ayaa weerarka uu geystay ka geystay tareenka u isticmaalay mindi iyo faash waxaana si deg deg ah u sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi ururka isis
duhur wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysa ay meel kasta oo aad naga maqlaysaan halkani waa v o a barnaamijkii dhallinyarada ayaynu gudagelaynaaye ismaaciilow aadan cabdilaahi maxamed waa wiil dhallinyaro ah wuxuu ka yimid xeryaha qaxootiga ee dhadhaab oo in badan aynu wararkooda halkan ka sheegno haatan wuxuu meherad ganacsi ka furtay magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool aadan wuxuu ka sheekaynayaa jidkii uu u soo maray inuu isbeddel ku sameeyo noloshiisa
dhalinyaro fara badan ayaa markay jaamacadaha dhammayso waxay la kulmaan shaqo la-aan sheekada ninkan dhallinyaradaana dhex martay ayaa wuxuu iga sheekeeyey markii uu jaamacadda dhameeyey inuu bilaabay inuu furto meel farmasiya uu dawooyinka ku iibiyo wuxuuna ninkan dhallinyarada ii sheegay intuusan ka hor magaalada laascaanood imanin inuu ka yimid xeryaha qaxootiyada halkaas halkaasuu deegaanka gaarisa uu ku soo bartay iyagana dawooyinka aadan cabdilaahi xaaji maxamed oo cali aadan cabdilaahi wowe een, waxaan dee ka mid ahay ee, ragga ama dhallinyarada gobolka sool markii horena waan joogay u maqanaa xaggan iyo xeryaha iyo gaarisa oo tababar caafimaadka la xidhiidha aan u tegey mooyaane intii kale markii horena waan joogay intii dambe aan kusoo noqdayna dee alxamdulilah rabbilcaalamiin waan joogaa waxaan iminka ahay ardada ka qalin jebisay jaamacadda nugaal qaybta la yidhahdo clinical health officeries oo aada iyo aad dalku ugu baahan yahay maadaama ardaydu markay jaamacada ka baxaan ee dhallinyaradu ay aada ugu adagtay inay shaqo iyagu iskudu abuurtaan way horta waxaan soo marnay marxalado een, aad iyo aad u kala gedisan Een, halkan iminka aynu joogno oo, een, farmasiga aynu haddeer aynu ku shaqaynayna aan joogno dee si fiican aad iyo aad bay u socotaa bal waxaad iga sheekaysaa een, qaabka aad u furatay een, iyo sida aad een, maanka ugu haysay inaad shaqada adigu abuurato maadaama aad nin dhallinyaro ardaya tahay weliba aad goob farmasi aad samaysto dawooyinka lagu gado bal iga sheekee Ah, si fiican een, cabdikariinow een, marka aan kaaga sheekeeyo bilowgii een, een, farmasigan aan joogno waxaa igu kalifay wuxuu ahaa een, markii aan soo maray dee waqti aan joogay muddo oo ay jirta shaqaala-aan fara badan ayaan waxaan anigu iskay u hindisay inaan shaqo abuuro marka een, bilowgii farmasigu aad iyo aad buu wax yar u ahaa Een, shaqala-aanta ay soo martay ee ka horreysay iminka dee marxaladdan aynu joogno tii ka horreysay ee aan shaqaala-aanta ahayd wuxuu- waxaan ku fikiri jiray keliya inaan dalka wax ka soo saaro tii un baan iminkan weli sii wadaade xaqiiqatan waan ku rajo weynahay inaan wax badan sii bedeli karo haddii ilahay damka dhigo Een, marxaladda marka jaamacadda la dhammeeyo inta u dhaxaysa shaqala-aanteeda bal iga waran caqabadaha ay leedahay iyo waxyaabaha aad la kulantay bal iga waran waxaad dareemayso Aa, sax een, wallaahi cabdikariinow qof markuu soo qalin jebiyo waxa weeyaan markii hore waa la wadi oo ama waalidkii ha wado ama wax cid kale ha wado ama isagoo ha is wadebe waa qof la waday oo markaa waxaa weeyaan qof la waday buu ahaa marka qofka uu jaamacadda ka qalin jebiyo waa qof ay ku soo bannaanaatay nolol cusub dadkii oo dhan way soo wadeegayaan waxaa loo dhan ninkan waa jaamacaddu ka qalin jebiyey waa la sugayaa isagaa markaa la sugayaa dee soomaalida waxay ku mahmaahdaa nin la sugayo adna yaad sugi
Een, tegista xeryaha qaxootiga aad tagtay ee aad ka soo noqotay kadibna aad timid magaalada een, magaalada laascanad aad timid ka waran fursadda ay kuu sii jiiday taasina way fiicnayd oo qof waxaan ahaa sitay aqoon kale marka een, aqoontaas aan sitay baa waxay ii fududaysay inaan dee markaa shaqada bilaabo marka dee wax problemi ma jirin sheekooyinka markaad dawada gedaysid een, dhallinyarada dadku ay weydiiyaan miyaad iska iibinaysaa sheekooyinkaad la kulantaanee xiisaha leh aad bulshada kala kulantaan maxaa ka mid a waa si fiican barnaamijkaas aad iyo aad iyo aad buu u fiican yahay inaan ka sheekeeyo waxyaabaha een, la yaabka leh ee aad arkayso dad goob caafimaad joogto waxaa ka mid ah waxaa ku imanaya ilmo yar oo dadkii waalidkii guriga kaga yidhi noo raadi dawo ilmihii yara uu ku imanaya wuxuu ka odhan waxaad isaa qalajiye adeero ma xageebaad qalajinaysaa ma- maryaad qalajinaysaa maya adigoo dee klinika qalajiye haysi een, dhibaatada aada u weyn baa ka jirta gobolkan kolley dee intaan ka warhayo xagga caafimaadka oo dadkii waxay maqleen dawo bes way kaga dhigtay waxay soo dhan haddii waxay doontaba ahaatee lagu keeno adugu waa iska ladnaanaysaa marka een, waxyaabaha ugu faraha badan ee aan la yaabay ee aan macnaha intaa dadka wacyigeliya waxaa ka mid a qof dawo aan dhakhtaruqu qorin een, doonaya ayaa waxaan u samaynaa wacyigelin dad badan way qaataan waxay ku qancaan macnaha markaan u sheegno waxaan dhib inuu ku keeni karo uu iska qaadanayo dabcan maba ogolin baa anagu kolley anigu shaqsi ahaanteyda qofkan inaan macnaha broses gareeyo anigu iyo inuu dhakhtar ka yimaado mooyaane wax u dhexeeya ma jirto De waa sidaa hahe
waryaha v o eda cabdikariin olol ayaa warbixintaasi inooga soo diyaariyey aadan cabdilaahi maxamed oo uu kula kulmay magaalada laascaanood kadib markii uu ka soo laabtay xeryaha qaxootiga dhadhaab ee uu ka furtay farmasi laascaanood
duhur wanaagsan dhegaystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan sahra cumar qorane waa gabadh dhallinyara ah waxa ay ku nooshahay magaalada muqdisho sahra waxay sawirtaa meelaha ugu quruxda badan magaalada muqdisho iyadoo ku baahisa baraha isgaadhsiinta bulshada marka sahre iyadu inantani waxay tidhi een, xilli xilliyada ka mid a anigoo warbixin een, laga qoray magaalada muqdisho aada u dhegaysanaya oo ku saabsanayd een, dhinaca sawir qaadista oo d- dadkan ajnamiga markay yimaadaan sawirada ka qaadaan yidhaahdaan muqdisho waa meelaha ugu halista badan Mhm.
arrintaas ay gu dhiirigelisay in aan anna i- muuqaal kale dhinaca kale ay ka qurxan tahay ay ka wanaagsantahay in aana soo bandhigo arrintaasi Mhm.
een, iyadu dhinaca sawir qaadista Mhm.
ayay aada xooga u saartay baraha isgaarsiinta bulshada ku- waxaa jira dhalinyaro kale oo iyana dhinaca snapchat-ka oo kale Mhm.
aada iyana ugu soo bandhiga aad iyo aad marka muuqaalkan waxay dadaal ugu jiraan dhalinyaradaasi Mhm.
muuqaalkan muqdisho laga haysto ee laga yaabo inaan marka dunida la joogo inaan qurxoonayn Mhm.
inay muuqaal ka duwan dadka tusaan arday iskuulla aadaysa meel nololi ka dad socoto dad ganacsanaya ganacsanaya faraxsan faraxsan magaaladoodii ku raaxaysanaya oo aan waxba u ogeyn dadka dibadaha jooga aad iyo aad marka hadafka ay inantan sawirada u qaadaa marka wariyaha v o a magaalada muqdisho cabdikariin eh, cabdiqaadir maxamed eh, cabdulle ayaa waraysi la yeeshay sahra cumar qorane Een, waxay iigu dhalatay horta sawir inaan sawir qaado waxay igu dhalatay labada kun iyo labayo tobankii Een, hadafka ka dambeeya ama sababta ka dambeysayna waxay ahayd maalin maalmaha ka mid ah anoo akhrinayo buug uu qoray nin cadaan ah oo uu leeyahay ciwaan dhan wuxuu ooga dhigay een, muqdisho imaaday markaas wuxuu leeyahay een, magaaladii ugu halista badneyd dunida ciwaankii buugga dhan saasuu ka dhigay marka wuxuu ka gudbinayaa kaliya inay tahay magaalo dagaal iyo dhib iyo qarax iyo isdil sida meel ay nolol ka jirin oo kale inay tahay markaan buugga akhriya waxaan isweydiiyey maxaa ku kalifay ninkaas cadaanka ah intaasoo kilomitir inuu diyaarad intuu soo raaco magaaladan imaado haddana uu ku tilmaamo magaaladan dadka ay ku nool yihiin ilmihii iskuulka ay dhigtaan dadkii ay shaqaynayaan inuu ku tilmaamo magaalada ugu halista badan dunida kadib waxaa iisoo baxday in ninkaas cadaanka ah wax dhibaato ah uu nagu sameynine annaga ka dhalinyaro ahaan ka shacab ahaan dowrkii aan lahayn inaan annaga gabnay oo ay ahayd haddii asaga uu dhaho magaalada ugu halista badan muqdisho in aan annagana intaan istaagno dhinaca kale aan fiirino oo image fiican oo qurux badan oo ifaayo oo kan nolosha dhabta ah ee ka jirta magaalada muqdisho inaan annaga ka gudbin weynay marka annagii dowrkeeni haddaan gabnay ma waxba ma aha inaan ku eedeyno qof kale oo cadaan ah kadib ayaan go-aan waxaan ku gaaray waxaan isweydiiyey maxaad sameyn kartaa adiga waxaan sameyn karaa waa in aan wax sawiro social media aan soo geliyo facebook geliyo twitter geliyo instagram geliyo ugu yaraan si ay u arkaan dadka soomaaliyeed ee marka diaspora waxaa sawireysana waa waxa wanaagsana magaalada waxa aan sawiraayo waa waxa quruxda badan cunug iskuul joogo oo faraxsan cunug wax baranayo suuqii dadkii noloshii ay socoto wadooyinkiioo la dhisaayo guryihii quruxda badnaayo bilicdoodii lasoo celinayo wax walba oo qurxan in aan sawiro oo social mediaha geliyo si ay dadkaasi u arkaan haddii dhinac xun la tusay dhinac wanaagsanna magaalada inay ka jirto sahra ma u tababarneed xirfadda kaamirada maya weligay hal treenin ma qaadanin hal iskuulna umaana tagin kaliya waxaan go-aan ku gaaray un in aan moobilkayga intaan qaato wixii wanaagsan ee arko inaan sawiro si aan u tuso adduunka magaaladan inay tahay magaalo lagu noolaan karo sida new york looga nool yahay muqdishona in looga noolaan karo Eh, sawirka ugu horreeya caasimada aad ka qaaddo ma xasuusan karaysa sawirka ugu horeeya ee aan ka qaado waxay ahayd liido oo aan weligay tagin intaan xamar ku noolaa liidaan ka qaaday Een, nasiib wuxuu u yeeshay sawirkaas inuu ka mid noqdo the guardian baa qaadatay wuxuu nasiib u yeeshay inuu ka mid noqdo sawirada laga soo qaado tagaadan Banka- kula soo xariirin ha kuu way- sheegay way ila soo xiriireen waxay dhaheen sawirkaasaan instagramkaaga ku aragnay inaan qaadanaa rabnaa wuxuu ka mid noqday sawirada ugu quruxda badan ee laga soo qaado tobanka magaalo ee adduunka ugu halista badan ayuu ka mid uu noqday ka mid noqday maxay taa kugu dhalisay waxay igu dhalisay in waxaan aan sameynaya dad og ee jiraan waxay igu dhalisay in aan kusii dhiirado oo aan waxaan meeshii aan ka bilaabay meel kasii shisheeso in aan sii geeyo dhiirigelin aada iyo aada wanaagsanay igu noqotay Een, the guardian inay sawirkayga qaadatayna waxay sii dhalisay in aan ka noqdo mid ka mid ah dadkii ka hadlaayay telex muqdisho waan gartay sahray dadka soomaalida gaar ahaan magaaladu sawirka ma jeclo gaar ahaanna gabar baa tahay marka ma jireen bilowgii hawshan wax caqabada la kulanta caqabada ugu weyn markaad maagto qof inaad sawirto dadkeena soomaaliyeed ma aha dad oo jecel in la sawiro caqabad waad ka kulmaysaa kala kulmaysaa laakiin waxa ugu badan ee aniga taarget gareynaya waa nolosha wax ku saabsan maalan suuqaan tagayaa een, hooyaan adeeg kasoo gadanayaa hooyada adeeg markaan kasoo gato waxaan dhahayaa waan u sheegaya waxaan rabo kadib qofkii ku qancana waan ka qaadanaya qofkii aan ku qancinna waan ka tagaya
Eh, sawirada aad dhigta barahaaga facebooka ama twitterka ama meelaha kale aad ku baahiso kuwa ka mid ah dadka muqdisho ay xasuusan karaan
sawiradii ugu waxa- caansanaa waxaa ka mid ahaa een, gabar yaroo xakiimo laho oon ku arkay ee, afgooya anagoo usii socono oo ari xeen ari ayadoo raacayso waxaa ka mid ahaa ilmo yaroo waa u faraxsan degtay waa degtay waad oo sawirtay aha waan soo- waa sawiraan ka qaaday ee, barta bulshada soo dhigay waxaa kaloo ka mid ahaa nin qudaar ka ganacsado oo afgooya isagoo qudaartiisii soo guraaya aan soo sawiray ilmaha yaryar ee iskuulkan mar walba aan aadka u taga ee hoyga xamar dhigto iyagoo wax baranayaan aan sawiro iyagoo iska faraxsan badanaana leedi iyo jasiiro waan aadaa si aan sawiro uga soo qaado Ee, sawirada qaada ma xuma mana lagu tababarin marka ma- ma- ma ma waxaad heshay fursado kale oo ku qaadi karayso Eh, wallaahi sawirada ugu badan ee aan qaaday camera hadda dhawaan helay waxaan ku qaadaya waa mobilkayga keliya marka wax tababar ah oo kaleeto oo aan sameeyeyna ma jiro keliya yaraantayda ilaa hadda waxay ii tahay wax aan jeclahayn Ee, waxaa tahay gabar kaameramanad kaamerawamanad ah haddii si kale loo dhiga ama gabar ah sawirta marka xirfad ahaan dadku ma ku fahmeen hadda ma kugu caawiyaan xirfadaada walla horta iskuma haystaan inaa ahay kamera womanad woman maxaa yeelay wax badan maba ka aqaana sawirkaas unbaa sawiraa kadibna social mediahan baa dhigaa photo editing wixii photographerka loo- lagu yaqaanay aada uguma aqaanaba dad soomaalida ku abaalmariya ugu yaraan ku yiri maaragtay waad mahadsantahay howsha hayso maxay kaaga dhignayd ka zahra ahaan waxay iiga dhignayd wax aada iyo aada u weyn markii laga soo tago nafteyda dhiirigelinta ay siisay waxay rajo aada u weyn iigu gelisay waxyaabo badan oo aan ku taamayna muddo dheer in ay hadda dhow noo xaqiiqo doobaan noo xaqiiqi doonaan
taasi waxay ahayd sahra cumar qurane oo ah gabadh dhalinyaro ah oo magaalada muqdisho ku nool islamarkaana soo bandhigta sawiro muujinaya bilicda magaalada waxay u warramaysay cabdiqaadir maxamed cabdulle oo v o eda muqdisho u jooga haatana dhinacii heesaha waxaa noo soo qabanaya allaha u naxariistee dulmiga caashiqa ka daa waxaa qaadaya axmed gacayti yuusuf
waxay dani keentay iyo kalgacal baylaadanku dadiyo dunyabaa ka go'ay waxbaa derisihii noqdeen waxay dani keentay iyo kalgacal baylaadanku dadiyo dunyabaa ka go'ay waxbaa deersihii noqdeen dugaagan weheshada dulmeeraya kaymaho halkaadigaa daydaydiyo halkan haye haye halkan degi kalaa durke dugaagan weheshada dulmeeraya kaymaho halkaadiga daydaydiyo halkan hede hede halkan degi kalaa durke ilaa baa deeq bashe dulmiga cashaqa ka daa doorashada cashaqa ka daa ilaah baa deeq bashe dulmiga cashaqa ka daa diigashada cashaqa ka daa
caashaqa ka daa heestaas allah u naxariistay axmed gacayti uu ku luuqaynaya deen intaas kaga nimaadno haatanna dhinacii ciyaaraha iyo wararkii ugu dambeeyay ayaynu eegaynaa waxaa inoo haya axmed cali sheekh
kulan wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinta cayaaraha aynu ku bilownaya magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya waxaa ka socda koob loogu magac daray koobka maamul goboleedyada dalka ciyaar aad u xiiso badan oo koobkaasi ka tirsanna waxa ay shalay dhex martay maamulada jubbaland iyo galmudug ciyaartaasina waxay ku idlaatay laba gool iyo gool oo kooxdii ka socotay jubbaland ay kaga adkaatay kooxda galmudug ciyaar xiise badanna waxa ay maanta dhex mari doontaa maamulka puntland ciyaartooyda ka socota iyo kuwa gobolka banaadir labadan koox ayaa ah labada koox ilaa iyo hadda wacdaraha ugu weyn ka dhigaya koobkan puntland waxay ciyaartii tan ka horraysay afar gool iyo waxba kaga adkaatay maamulka koonfur galbeed halka muqdishona ay sidoo kale shan iyo eber kaga soo adkaatay isla maamulka koonfur galbeed natiijooyinka ka soo baxa ciyaarahanna waxaa ku dhegaysan doontaan barnaamijyada dambe ee ciyaaraha ee laanta af soomaaliga ee v o a dhinaca wararka ciyaaraha caalamiga haddii aynu eegnana kooxda yuventus ayaa waxa ay ka baxday wadahadallo ay kula jirtay naadiga naapoli oo ay doonaysay inay kula sayxato weeraryahanka kooxdaasi gonzalo higuayin ciyaaryahankan oo soddon iyo lix gool dhaliyey xil ciyaareedkii lasoo dhaafay koobka serie ada dalka talyaaniga ayaa waxaa yuventus ay doonaysaa in ay ku beddesho ciyaaryahan alvaro morata oo weerarka uga ciyaari jira kooxdaasi oo dib ugu laabtay naadiga real madrid joseba morata oo agaasimaha dhinaca ciyaaraha ee kooxda yuventus oo ka hadlay sababaha ay uga baxeen wadahadallada ayaa waxa uu sheegay in lacagta naaboli ay ku doonayso higwaayin ay tahay lacag aad u badan waana sagaashan iyo afar milyan oo yuro lacagtaasi ayaa waxay tahay heshiisna saqa ciyaaryahan gonzalo higwaayin oo koox kasta oo doonaysa in ciyaaryahankaasi ay la wareegto ay tahay inay bixiso joseba morata waxa uu sheegay in yuventus aysan diyaar u ahayn in lacag sidaasi u badan ay ka bixiso ciyaaryahan da'diisu ay tahay siddeed iyo labaatan jir waxaan kuwa xaqiijin karaa ayuu yidhi in aynu soo xirnay arrintii ku saabsaneed ciyaaryahan higwaayin waxaana kuwa xaqiijin karaa in yuventus aysan marnaba bixin doonin lacag intaasi la eg dhinaca kale xulka kubadda cagta dalka ingiriiska ayaa waxaa weli loo baadigoobayaa macallin cusub kadib markii macallinkii kooxdaasi roy hodgson uu iska casilay xilka markii kooxda england ay soo reebtay kooxda iceland ciyaartii ka tirsaneed wareegga lixitobnaadka ee koobka qaramada qaaradda yurub ee dhowaan lagu soo gebagabeeyey dalka faransiiska xidhiir kubadda cagta ingiriiska ayaa waxa ay shalay wadahadal la yeesheen oo ay waraysi ka qaadeen macallinka kooxda hall city ee premier leaga dalka ingiriiska steve bruce waxaana ka sii horreeyey oo sidoo kale ay wadahadallo la yeesheen macalinka kooxda sunderland sam alardis waxaa la filayaa in toddobaadkan gudihiisa xidhiirka kubadda cagta ingiriiska ay ku dhawaaqaan qofka noqon doona macallinka cusub ee xulka kubadda cagta dalka ingiriiska ugu dambayntiina waxaa weli taagan wararka ciyaaryahan paul bogba la xidhiirinayo in uu dib ugu laaban doono kooxda manchester united oo uu ka soo tegay muddo iminka afar sanno laga joogo ciyaaryahankan qadka dhexe kaga ciyaara xulka kubadda cagta faransiiska iyo naadiga yuventus ayaa waxaa la sheegay in kooxda man united ay doonayso in ay ku iibsato lacag ka badan boqol iyo shan iyo labaatan milyan oo yuuro wargeyska gaseta del sport ee ka soo baxa dalka talyaaniga ayaa waxa uu maanta qoray in wakiilka ciyaaryahankan oo lagu magacaabo mino rayola uu maanta tegay magaalada london halkaasi oo la sheegay in wadahadallo kula yeelan doono mas-uuliyiin ka socda kooxda man united oo ku saabsan arrinta ciyaaryahan paul bogba wargeysku waxa uu sidoo kale qoray in kooxda man united ee markii ugu horraysay yabooh rasmiha u samaysay kooxda yuventus oo ku saabsan ciyaaryahankan yaboohaasina waxaa lagu sheegay boqol iyo shan iyo labaatan milyan oo yuuro waxaa ciyaaryahankani uu mushaarahaan u qaadan doona haddii heshiis la isku raaco lacag dhan labiiyo toban milyan oo yuuro sanadkiiba waana lacag saddex jibaar ka badan lacagta iminka uu ka qaato kooxda yuventus ee dalka talyaaniga xubintii cayaarahana waa naga intaas
haatana heestan oo ay ku luuqaynayso fanaanada maryam haruun
saxda roobkoon sanadada sugaya sankayga saarano isoo carfayse saxan saxda roobkoon sabanada sugaya sankayga saarano isoo carfayse kaga soo diray sadriga iyo labaatan sano aan kaga soo diray nafta samara geliyo wadaan kuu sasabaya nafta samara geliyo wadaan kuu sasabaya sadriga iyo labaatan sano aan kaga soo diray sadriga iyo labaatan sano aan kaga soo diray sanadahan adiga adan ku sugayon ku saadaalinaye adan ku sugayon ku saadaalinaye aheley hibiinu yaabole heley hibiinu yaabole awayaaba heley yaabole yaaba heley yaabole asadexawal xatoo ku taalsiinka eewal xatoo ku taalsiinka adoo sidaan soo dhaweeyahay sidkii jacaylku sidii siiya kii jacaylku sidii siiya ee adoo sidaan soo dhaweeyahay adoo sidaan soo dhaweeyahay samirkiiyo dulqaadkii sidii siiya samirkiiyo dulqaadkii sidii siiya adoo sidaan soo dhaweeyahay adoo sidaan soo dhaweeyahay samihiyo wanaago sidii siiya samihiyo wanaago sidii siiya ee adoo sidaan soo dhaweeyahay adoo sidaan soo dhaweeyahay ahele hibiilo wayaabole hele hibiilo wayaabole wayaaba hele wayaabole wayaaba hele wayaabole jubka jubka jubka jubka jubka
codkaasi maryan ruul maryan ruun wuxuu gebagabo u yahay idaacaddayadii duhurnimo sahre ciidla nuur yaanoo ismaaciil xuseen farjare iyo maxamed cabdi sandheere oo dhinaca farsamada ayada la socodsiinayay tan iyo intayna afarta kulmayna waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh
aasaa ka soo guray ubaxyadan ku siin laa ugu soocay midab badana sidii aad jeclaydeen aasaa ka soo guray ubaxyadan ku siin laa ugu soocay midab badana sidii aad jeclaydeen saca badan ku sidaayo wadan kula sugaaya saca badan ku sidaayo wadan kula sugaaya sadriga iyo laabtan sanaan kaga soo diray sadriga iyo laabtan sanaan kaga soo diray saca badan ku sidaayo wadan kula sugaaya saca badan ku sidaayo wadan kula sugaaya sadriga iyo laabtan sanaan kaga soo diray sadriga iyo laabtan sanaan kaga soo diray sanadahan adiga adan ku sugayon ku saadaalinaye adan ku sugayon ku saadaalinaye aheley hibiilo wayaabole heley hibiilo wayaabole wayaaba heley wayaabole yaaba heley wayaabole asaddaxa walxaata